Kulankan oo lagu qabtay degmada Cawod Waaqi ee gobolka Galgaduud isla markaana ay yeesheen culummada degmadaasi ayaa ahaa mid baaq nabadeed loogu dirayo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanada Landheer iyo Qalanqalo oo u dhexeeya Cawod Waaqi iyo Xiraalle. Dagaal beeleedkan ayaa muddooyinkii dambe ka socday deegaanada Landheer iyo Qalanqale. Sheikh Cabdicasiis Xasan oo ka mid ah culummada magaalada Cawod Waaqi ayaa ka waramaya kulanka iyo baaqa nabadeed ee loo tirayo beelaha walaalaha ah.
dadkii ama wiilashii labada dhinac isaga dhintay oo sida xaqdarrada ah nafahooda ku waayey waxaana leenahay rabbi ha u naxariisto inta dhimatay ehelkoodiina samir iyo iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantayna alle ha u boogadhayo qodobka labaad waxaan ku baaqaynaa in dagaalka iyo xabadda la joojiyo ciidamada ishor fadhiyana la kala qaado qodobka saddexaad in dadka waxgaradka ahi ay isugu yimaadaan shir nabadeed iyo miiska wadahadalka si shuruud la'aan ah si dhibaatada taagan xal waara looga gaaro oo ayna mar dambe u soo noqon afar waxaan ku baaqaynaa in labada heer dowladeed tan galmudug iyo federaalkuba ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran joojinta colaadda sokeeye ee soo noqnoqotay muddooyinkan dambe shan in la joojiyo dhulka isagoo dadka ka badan la isku laynayo dadka soomaaliyeed iyo dhulkiisa waxaa badan dhulka mana jiri mana jiri karto sabab la isugu dilo lix waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo duubidda maydka iyo ficillada kharriban ee dushooda lagu sameeyo lana ilaaliyo xurmada qofka meydka ah ee muslimka ah siddeed waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo iskudirka iyo buunbuuninta colaadaha sokeeye taasoo qayb ka ah in baraha bulshada loo isticmaalo si mas-uuliyad darro ah iyo fiyuus raadin oo ay dad waxmagarato ahi caadaysteen baaqa nabadeed ayaa ku soo aadaya xilli dagaal beeleedka u dhexeeya beelaha walaalaha ah ay ku dhinteen dad halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen